بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan kusoo jirnay kitaabkii amsat axkaam kitaab alaaq waxaan soo marnay xadiiskii u dambeeyey ee kitaab alaaq oo ka hadlayay gabadha muslimada ah markii laga dhinto muddada ay sugayso iyo nebiga sala allahu caleyhi wasalam oo isbarbar dhigay inta ay gabadhu ay macnaha xadaadka ama maaragtay basaasta ama waxa loo yaqaana sayda ay qaadayso inay muddo yar tahay waxyaabaha laga manciyona xadiiskii kaa ka horreeyay lagu sheegay iyo gabadhii sheeganaysay nebiga inta u timid sala allahu calayhi wasalam u sheegtay in gabadheeda ay ka sheeganayso indhaha indha kuulma loo marin karaa nebigu uu saddex jeer maya maya maya u yiri uuna u sheegay inay tahay afar bar afar bilood keliya xusbarbar dhigay jaahiligii wixii la samayn jiray oon ka hadalnay iyadana zaynab markay sharaxayso gabadha markii laga dhinto waxaa la samayn jiray waxaa lagu ridi jiray buol ama maaragtay waab guriga ridiisa meel xoogaa ka fog inta laga dhiso meeshaas ay ku jirto hal sano oo kamilana ay meeshaas ku jirto aysan qubaysan karin nisnadaamin karin meeshaas ay ku urto ka bacdina markii ay sanadkaasi u dhamaado neef xoola ama xayawaan loo keeno ismarmariso neefkaasi haddii uu dhinto ayaa meeshaasi ugu horreysay in laga soo saaro dhibaatooyin badan ay la kulmi jirtay ayaan xadiiskaasi kusoo qaadanay halkaa maanta waxaa noo bilaabanaya kitaab licaan licaankii ayuu u kitaab yahay licaanku waa kelimad laga keenay lacnad ama allacan waana lacnad haddaad maqashid qofkaasi waa lacnad buu qabaa macnaheedu waa naxariista allah subxaanahu watacaala ayaa laga fogeeyey waa dardi walibcaad waa qofka oo la fogeeyo oo la cayriyo oo meel fog maaragtay lagu turaa licaan la yidhaahdaa marka qofka markii allah subxaana watacaala uu lacnadiisa ku sameey oo maaragtay uu ku rido qofkaasi waa qof naxariista allah subxaana watacaala laga fogeeyo marka kitaabkan hadda licaanka meesha laga hadlayo waa maxay waxaa laga hadlayaa laba qof oo isqabta oo nin iyo xaaskiisa ah haddii mid gabadhii macnaha ninkeeda uu ku sheego inay xumi samaysay ama gogol dhaaf ay samaysay axkaamta laga qaadanayo ayuu xadiisku meesha kitaabku meesha ayaa sheikhu uu ku aruurinaya xadiista kusoo aroortay sida aada la socotaanba islaamka waxyaabaha ilaaliyo waxaa kamid a shanta daruuraat alkhamsa loo yaqaano waxaa kamid a marka cirdiga iyo sharafta ayaa kamid a cirdiga marka waxa weeye waxaa la kordhigay axkaam aada u adag qofkii qof maaragtay saasoo kale zino ku tilmaama qofkaasi waxaa laga rabaa afar markhaati oo cadcad oo afartuba ay sheegayaan in qofkaasi ay arkeen indhahooda labadoodi xubnood oo taranka isku dhex jirta inay indhaha ku arkeen afartaas qof oo afar rag ah afartaasi oo ah afar caadiliin ahoon fisqi iyo xumaan iyo lagu aqoonin laakiin cadaalad lagu yaqaano afartaasi hadday isku raacaan inay indhahooda ku arkeen waxa weeye qofkaasi xadkii iyo waajibkii islaamku maryaa laga laga marinayaa haddii laakiin saddex kamida saddexda dadka ugu shiiqsan hadday ay yimaadaan oo dhahaan qofkaanaan xumi ku aragnay indhaha nagaanan ku aragnay saddexda sheekhyada ugu waaweyn ay isku imaadaan waxaa laleeyahay qof afraad ma haysaan maya ayagoo dhan midkiiba sideetan ulood baa laga kicinaya maxaa yeelay waxaysan daliilkeedii oo dhamaystiran u haysanin ayaa maaragtay ayay la yimaadeen marka ayagaa afxumada lagu garaacayaa oo kiiba sideetan ulood ayaa lagu dhufanaya xukunka waa saas wey waaladiina yarmuuna almuxsanaati tuma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum tamaaniina jaldaba alla yihi subxaana watacaala marka qofka xumin lagu gano la yidhahdo qofkan waa qof xumi sameeyey arrin sahlan ma aha sidaa darteed axkaamta shareecadu maba qabtaba qofka hadduu ilaahay asturo in banaanka ay dad kale wax sheeg sheegaan ama ay la yimaadaan lama ogola hadduu qofku asagu iskeeno oo alla subxaana watacaala dartiis intuu isu keeno uu yidhaahdo xumidaasaan sameeye halayga dahiro ama halay uley ama halay rajmiyo waa meesheeda iyadana maaragtay waa u banaan tahay oo qofkaasi dembi dhaaf buu ka helaya sidii nebigu gabadhi qaamadiyadeeda uu ku tilmaamay toobaday la timid madiin oo dhan ayay u waasic noqotaa ay ku filan tahay haddii qofka uu asagu uusan isqiranin uusan wax la imaaninna ciddii la timaado war kale oo tidhaahda waxbaan ku aragnay casar markhaatiyo caadiliin haddii laga waayo siddeetan jeedal baa laga kicinayaa oo lagu dhufanaya waxaa marka meeshan ka soo haray ninka hadduu xaaskiisa ku arko iyadoo xuni ku dhex jirta nin baa hadda ka hor yimid oo nebiga u yimid sala allahu caleyhi wasalam oo xadiiska hadda aan qaadan doona ka mid a markaasuu xaaskiisa ku tilmaamay inay arrintaasi timi markaasaa layihi siddeetan jeedal baa lagaa kicinaya haddaadan markhaatiyadii saddexda ahayd oo kale soo dhamaystirin ilaahay marka xukunkaanu soo dejiyey maadaama ay arrintaani ka duwan tahay ninkiina uusan aamusi karin in qofkii ay habaaramaan oo mid walba afar jeer uu ku dhaarto inuu qofkan kale waxa uu ku sheegaya aysan run ahayn kan kalena uu dhaarto yiraahdo waxa aan sheegayo waa run haddii markaasi ay midda shanaadna mid ninkuna uu dhaho lacnad ha igu dhacdo gabadhuna ay tiraahdo caro alle ha igu dhacdo sidaas ayaa maaragtay ayaa licaan la yidhaahdaa waxaana licaan loogu magacaabay labada qof baa la kala cayrinaya waa lagu tilmaamaa waxaa kaloo la yidhaahdaa waxaa licaan loogu tilmaamay maadaama lacnada uu ninku isticmaalay ayna tahay lafdi naxariista alle subxaana watacaala waxa ka fogeynaya loo isticmaalo qofkii uu leeyahay ilaahay lacnadiisa ha igu dhacdo haddaan been sheegaya uu leeyahay magacaasna oo lilqalaba ahaan loogu soo qaadayna waa lagu tilmaamaa kitaabkii sunnadana uu kusoo aroortayo ninkii xaaskiisa wax ku tilmaama waxa weeye axkaamtan ayuu qaadanaya xadiiska kooba xadiiska arrintaas ka hadlaya waa xadiiska saddex boqol iyo sagaal iyo toban can cabdillahi bni cumara cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana fulana min fulan nin hebel hebel la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka allow ninka magaciisi waa la qariyay lama sheegin yaa rasuul allahi rasuulkii allow ara-ayta ka waran bal low wajada axaduna midkana hadduu arko imra'atahu xaaskiisii calaa faaxishatin ayadoo xumi ku dhex jirto oo zine iyo waxyaaba xun samaynaysa kayfa yasnacu muxuu samaynaya ninkaasi xaaskiisana wax xun kuma arag marka uu saas samaynaayo asoo caadiya wuxuu ka soo qaaday hadday dhacdaba in case hadday dhacdo ka waran ninku hadduu ciddiisa wax ku arko muxuu samaynaya marka su-aalaha saas oo kale ah oo qofku uu wax iska weydiiyo aanan macno ugu fadhin markaasi waa alla wuu ku imtixaanaya marka wuxuu yidhi ninkii asoo sii hadlaya in takallama hadduu ninkaasi hadlo uu yidhaahdo xaaskaygii waxaanay samaysay takallama biamrin cadiib wax weyn buu ku hadlayo dee qofkii ilmaha u dhalayey buu ceebeeyey oo wax xun baa maaragtay afkiisa ka yeeray qofkaasi marka qof xun oo isagiina wax xun ku dhawaaquu noqonaya wain sakata hadduu aamusana sakata calaa mitli dalika arrinkaasoo kaleu la aamusayo nin inta xumi ciddiisii ku arkay iska aamusay hoosuu ka gubanaya dhibaato iyo balaaya haysato wuu dhiban yahay qaala marka wuxuu yidhi fasakata anabiy nabigu waa aamusay sal allahu alayh wasalam falam yujibhu mana u jawaabinayo ninkaasi warka uu sheegayo oo uu maaragtay nabiga weydiinayo su-aal aan meeshaba oolin looma jawaabin jawaabna lagama siinin falamaa kaana bacda dalika markay arrinkaas ka bacdi noqoto muddo laga joogay ataahu ninkii baa yimid ninkii asaga ah ee warkaasi nabiga weydiinayay baa nabiga u yimid sala allahu alayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi ina aladii sa'altuka canhu wixii aan ku weydiinahayey qad ibtuliitu bi waa lagu imtixaanay arrintii baa igu dhacday wixii aan dhahaya haddii qof uu saas sameeyo oo saas ay igu dhacdo ka waran waxa weeye arrintii waa la igu imtixaanay waa igu dhacday yidhi xaaskaygii baan ugu imid iyadoo nin wax faaxisho alla samaynaysa fa anzala allahu caza wajalla alla baa soo dejiyey haaulaai alaayaat aayadahan fii suurati nuur suuratu nuur ku jira aayadaha wa waa kuwe waladiina yarmuuna aswaajahum laga bilaabo weeye waa aayadda lixaad ee suuratu nuur laga laga bilaabo iyo aayadaha ka dambeeyaba meeshaasay kusoo degtay waana licaankii weeye oo waa maxay ninkii xaaskiisa ku sheega xumi oon markhaatiyo haysanin wuxuu ku dhaaranayaa afar jeer buu ilaahay ku dhaaranaya oo muxuu leeyahay wuxuu leeyahay waxaan ku dhaaranayaa oo haddana uu ku dhaaranayaa in aan gabadhan aan ku arkay xumidaas iyadoo samaynaysa mar labaad buu haddana sidoo kale mar saddexaad sidoo kale mar afraad marka shanaadna wuxuu leeyahay lacnadii alle subxaana watacaala korka ha iga dhacdo haddaan been sheegayo gabadhaana leeyahay marka adigana waa la waaninayaa iyadiina intii oo kale ay dhaaranaysaa hadday tirahdo warkiis waxba kama jiraan afar jeer bay alle ku dhaaranaysaa mar walba waxay leedahay ilaahay waxaan ugu dhaaranayaa inuu ninkaani been sheegaayo waxay leedahay sidoo kale marka shanaadna waxay leedahay ilaahay lacnadiisa korka ha iga fuusho haddii uu ninkaani run sheegaayo markay intaasi dhacdana waa la kala cayrinayaa dib dambana iskuma guursan karaan haddii ay labadooda keliya adduun ka soo haraan wuxuu la yidhi marka waladiina yarmuuna aswaajahum aayadaasaa soo degtay fatalaahunna calayhi alla baa ku akriyey wa wacadahu wuu waaniyey ninkii wadakarahu alle ayuu xasuusiyeyo wa akhbarahu wuxuu uga warramay ana cadaaba addunya cadaabka adduunka oo in lagu garaco u lagaalo daalo ah ahwanu wuu ka fududahay min cadaabi alaakhira cadaabka aakhira oo cadaab lagu gelinayo intaad saan u dhaarato oo dhaartan jiirto haddana cadaab lagu geliyo waxa weeye taasaa kuu darane ha degdeginoo gabadha wax aysan samaynin ha ku tilmaamin oodan hubin marka fa qaala ninkii wuxuu yidhi la maya waladii bacasaka bilxaqi nebiyan allihii xaq adoo nebi ah kugu soo saaraan ku dhaartaye maa kadabtu calayha kuma been sheeginoo gabadhaasi waxa aan ka sheegayo waa run oo siday tahay u dhacday wey uma dacaaha iyadii baa loo yeeray wa wacadahaa nebigu waa waaniyey wa akhbarahaa nebigu maaragtay wuxuu u sheegay ana cadaaba adunya cadaabka adduunka oo haddaad arrintan iska qirato runta iska sheegto cadaabka adduunka waa in lagu rajmiye way oo dhagax lagugu dilo kaas ayaa ahwanu ka fudud min cadaabi alaakhirati cadaabka aakhiro oo in alla subxaana watacaala uu dhaartaana dhaaranayso ku cadaabo kaasaa fudud maaragtay isjir ayaa nabigu ku yidhi sal allau alay wasalam faqaala waxay tiri la maya waladii bacahaka bilxaqi allihii xaq kugu soo saaraan ku dhaartay inuu la kaadib ninkaa waa benlow waxa uu sheegayo waxba kama jiraan fabada-a birajuli ninkiiba ku bilaabay markii labadiiba loo yeeray oo la dhaariyey oo mid walba la abhiyey oo wax loo sheego la waaniyey oo la yiri war iska ilaali arrinta ma sahlana ayaa marka ninkii lagu bilaabay fa shahida wuxuu ku dhaartay arbaca shahaadaatin billahi afar jeer buu alle ku dhaartay muxuu ku dhaaranayaa inahu la min asaadiqiin in uu run sheegayo oo naagtaan waxa aan ku arkay inay run tahay walkhaamisata malkhaamisatu midda shanaadna ana lacnat allahi calayhi ilaahay nacladiisa iyo naxariistiisa layga dheeriyo kork korkayga hatuu ku dhaartay macnaha inay korkiisa hatuu ku dhaartay in kaana min alkaadibiin haddii uu been sheegayo waxa aan sheegay waa run lacnad hay kor fuusha haddii aan been sheegayo saas oo kale ayuu ku dhaartay uma sanaa nebigu uu ku xijiyey bilmar'ati haweeneydii ayadana fa shahidat arbaca shahaadaatin afar bay ku dhaaratay bilaahi allabay ku dhaaratay inahu la min alkaadibiin been inuu sheegayo waalkhaamisati midda shanaadna ana qadab allahi calayha carada alle korkeeda inay ahaato in kaana min asaadiqiina haddii uu ninkaasi uu run sheegayo marka fafaraqa uma faraqa baynahumaa labadoodi waa la kala geeyo waxa weeye qofba meel baa lagu turo dib damba isuma guursan karaan waana kala furmeen si caadayba u kala furmeen dib dambana isuma guursan karaan uma qaala marka nebigu wuxuu yidhi allahu alla baa yaclamu ogsoon ina axadakumaa midkiin kaadibun inuu been sheegayo alla waa ogsoonyi alla waa ogsoon yahay waxa dhacay haddana midkiin baa been sheegaaya ayuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam sababtaa labadiiba laba arrimood oo mid isku ahay ku kala dhaarteen way marka nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam midkiin baa been sheegaaya fahal minkumaa taa'ib war qof toobadkeena midinku jira oo ka laabta oo toobadkeena salaatan saddex jeer ku celiyay nebigu sal alay wasalam war qof toobadkeena midinku jira arrintan midkiin baa been sheegaaya wa fii lafdin laa sabiila laka calayha gabadhaani wax wado dambead ku leedahay male xaasna kuuma noqonayso waana kaa furmatay bes wey cunugan caloosheeda galan adiga ma adan dhalin hadday uur ku qaado arrinta ayadaa wixii uura hadda leedahay waa maaragtay gobasha ayaa iska leh ayadaa loogu abtirinaya waxaa kuu soo haray marka qaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul allahi rasuulka allow maali maalkaygiina gabadhaan hadday hadda aysaan iga furmatay hanti badan oo meherahan siiyey oo beere iyo waxyaabay siin jireen qaala marka nebigu wuxuu yidhi laa maala laka maal ma lihi baa layidhi wax aad ku leedahay ma laha in kunta sadaqta calayha haddaad run ka sheegtay waxa aad ku tilmaantay gabadha fa huwa maalku bima staxlalta min farjiha waxaad farjigeeda markii hore ku xalaalaysatay ayaa maaragtay ayuu maalkii u baxay saa darteed maalku ma lihin wain kan wain kunta kadabta calayha haddaad been ka sheegtay oo gabadha ku been abuuranaysana fa huwa abcadu laka minha arrintaas waaba kaaga sii fog tahay oo dee beentaad ku sheegataybayba xuquuq kale kugu la kugu lahaanaysaad been aad ka sheegtay ay tahay saa darteed wax maala aada leedahay ma laha weye axkaam fara badan ayaa ku jirta xadiiskan oo maaragtay lacaankana ku saabsan waxyaabo kalena ku saabsan laakiin insha allahu tacaala axkaamtaas qaar ka midana usbuuca dambe ayaan kasii wadi doonaa meeshaas wasala allahuma wasalama calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin